hadlo wadankaa wuxuu marayaa marxalad aad qatar u ah alxamdulilahi rabilcaalamiinna walwal badan oo xubna hadda waa kasoo gudubnay oo wax dhibaataa hadda ama gacan ka hadalna ma dhicin waxaana rajaynaynaa inaysan dhicin wax gacan ka hadal ah waxaana rabnaa in lagu dhameeyo waxyaalaha u dhexeeya dowladdii xilkeedii dhammaaday iyo midowda musharaxiinta in si wanaaga lagu dhameeyo loola soo celiyo keendadii afisyoone halkaasna laga ambaqaado ayaa rabnaa maanta in ay hawsha halkaa ka socoto
sidee lagu soo celin karaa maadaama dowladda muddo kororsi loo sameeyey sidoo kalena muddo kororsigaas uu noqday mid laba sano ah oo kadib doorasho qof iyo cod loo gudbayo
runtii muddo kororsigu wax sharciga oo nidaamka dimuqraadiga ee soomaaliya u degsan maahayn waxay ahayd wax lagu fududaaday waana dareemi kartaa culeysyada ka yimid ama magaalada muqdisho ha noqoto ama garowe baarlamaanka waxa uu ka qaatay marka waxyi ma ahan waxa ay qaateen baarlamaanka baarlamaankana umuusan dhamayn hadda taliya saadaqna waa uu kasoo horjeestay maadaama waxaa la yidhi shiika cilmigiisa qaado laakiin camalkiisa qaadana wixii qaldan waa laga hor imaanayaa mana cuntamayso waxaan heshiis lagu ahan inay ka dhacaan waddanka soomaaliya anagoo ku hadlaya dhaqanka soomaaliyeed ahna suldaanka ummadda soomaaliyeed waxaan ku talinayaa arrintaas in dib looga noqdo teedhada wadahadalkana loo noqdo taas ayaa danta ummadda iyo nin walba waxa uu raba uu keeni karaa haddii ilaahay qeyb ka mid ah odayaasha laftirkoodu waxa ay ka digayaan colaada qaar muddo kororsiga ay taageerayaan odayaashiina laftirkiina soo uma muuqato in aad ku kala qaybsantiin xaaladaha xilligan ka jira muqdisho
walaalow odayaasha soomaaliyeed anoo mas-uulka afkooda ku hadlaya ma qaybsama hadduu ras caseer joogo iyo ras kaboona hadduu joogo waxa ay ka midaysan yihiin in waddankan dib loo celin inuu hore u socdo inaysan mudakororsi dhici karin hadde anigu ma garan karo nin macnaha waktiga ama daada iska weynaystay ama raggaas saxiixayaasha la yidhaahdo ama macnaha nin gooniya wax u xaglinaya annagu waxaan ka hadlaynaa dadka guud ee ummadda soomaaliya dhaqanka weligeeda soomaaliya markay burburta ilaa haada yooman halkaas soo gaarsiiyey ee maalinba heer socday dadkaasi waa midaysan yihiin adduunkana waxa weeye dad iska hadlo waa laga helayaa laakiin dhaqanka soomaaliya anoo kala saarayn kan baydhabo jooga kan hargeysa joo kan baydhabo jooga kan jooga boosaaso kan kismaayo jooga kan xamar jooga waxa ay ka midaysan yihiin wixii baarlamaanka uu sameeyey inay tahay wax lagu fududaaday oo marnaba aan la aqbalayn inay tahay taas ayaan caddaynaynaa
waayahay mala kulanteen madaxda dowladda laftirkeeda mar haddii xaalkuu isbedelay doorashadii khilaafkuu ka taagnaa la burburiyey oo fashil uu ku dhammaaday shararkii looga hadlayay kaalintiina xilligan maxay tahay ma inaad warbaahinta keliya warka u marisaan mase inaad la kulantaan dhinacyada ishaya
dhinacyada ishaya waa la kulanay meel fiicanayna warka noo maraya mana raba inaan ka hormaro haddii noqon laha dhinaca dowladda iyo dhinaca kale dhinaca midowda musharaxiinta dhammaantood ba wadahadal baa noo socda meel fiican ay noo noo marayaan dadkan iyo dalkan iyo diintan iyo siyaasiyiintana dhaqanka ayaa mas-uulka ah mas-uuliyaddaasna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan wanaag ku gudano oo annagoo dhexdhexaadka ilaalinayna sharafkeena iyo diinteena iyo cizigeenna iyo jiritaanka dowladnimada jiritaanka soomaaliya marka taasna meel fiican ay noo maraysaa marka waxaana rabaa aan farayaa hay-adaha ammaanka madaxda saraakiisha dhammaantood inay ilaaliyaan sharciga amar khaldana aysan qaadan waddankana la dejiyo shacabka iyo dadka ku nool magaalada muqdisho ganacsatada indheergaradka waxaan rabnaa dadaaladaas inay qayb ka noqdaan fawdo iyo waxyaala aan munaasib ahayn ama war xanaf leh aan la marin media ama la isku marin inta dadaaladaas lagu guulaysanayo meel fiican bayna noo maraya hadalkeeda waxaan kusoo gabagabeynayaa dadka iyo dalka soomaaliya wanaag wuxuu ugu jiraa nabadgelyo cid walba oo xil ay rabta waxay keeni kartaa xilkeeda inay si nabadgelyaa uus raadsato shacabka soomaaliyeed maanta meel walbuu joogana wuu midaysan yahay waxaan ka baxnay qaanadii qabiilka waxaan u gudubnay qaanadii qaranka marka qarannimaana deeqdaa wanaagaana deeqaa nabadaana deeqaa waxa weeye ilgaalan ku haynaa musharaxiinta iyo midowda musharaxiinta iyo dowladda waktigeeda dhammaaday labadaba waana dareemi karnaa cidda markaa dhinac u socota kana yeeli mayno marka waxaan rabnaa inay qaataan waddada nabadda ah la toosiyo la jiheeyo waddada nabadda waddanka lagu jiheeyo la wada hadlo waxa weeye nin nin wax dheer ma jiro nin nin wax oogi kara ma jiro xoog nin ku yimidna ma jiro waxaan rabnaa marka ama ummadda soomaaliya ama siyaasiyiinta aan faraynaa in halkaa loo jeesto wanaagga loo jeesto ra'yiga la aruuriyo caqliga la aruuriyo nabadda la nabadda la la garab istaaga sidaas ayaa soo jeedinaya waana shay diiniya diinta islaamka ayna farayso inaan nabadda ka shaqayno si meesha aan maanta joogno aan hore uga socono haddaan nahay ummadda soomaaliya